weliba koronka u baahsan laku dareema ay ahaana ku mid ee noocyadii khudaarta ee suuqyada magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay noocyadii khudaarta ee koronkahow kuko iyo weliba ku mid ah mooska cansalaatada basale baradhada bocorka iyo liinta koronkahow kunyo kooye kureed markiya yaraati khudaartii la sheeni jari baydhaba jiditeedii la kusheeni jari khudaartiiyo burbureen kureedda roobkii xooganaa ee dalka kugu badi sida jidka wiin iska hirow muqdishii baydhaba qiimihii horeyo lama jabaarmiye sida dadka ganacsadaaan khudaartiyo sheegeen iyo dhinihii kale ku hadleen saameyntiioo dareemeena aad iyo inaan katay khudaar baradhiinka yar hadda soddon kun imiiragaas haddii uu qofku soddon shaanka qaad afartii shanka leey basal afartii shan quntonga leleey namba sidii fadaw oo xaalkas walanyaala yaan lama jubaaraysadahay cambii babaay walaasqaalu laakis ee quruuti i kabsar caleen iyana saas oo kale boqolii labaatan boqolii qonton siyeetan saba sidii qofku beertiisan ka maaray sidoon gadaay koostaata soddon afartan la gadaay haddamay oo beero iyo wala kii sheenayn iskugu gadadaay baradhii basalaha qaadadaay iskukushishubadaay iskugadadaay maana micnaha wal baawur iinku kooyo oo baawur iin socdo ma jir suuqana kagaada jabna ahaan miisaanku waa ka saareen khudaarta ninka dagaas maalin walba laakiin had sideedku isbedeli khudaartii baawurtii saakmaraan male biya gooy marka baawurka hadmay nagreena kami sideed milyan labaatan milyan diri horteena toban milyan sideed milyan nagsheena jiray cambaa bocorka liim dhanaanta bataatiga hortira geesaha aaninka dagaay hadda laakiin macna qiimaha dhoowey baawartaanink qaadaan beeraw sheenayaan si horima eeda qaalin ita yaankan shaqla-aan haynaanba haddaba tomi koo bere yaa jid laaka jiri ama laaka wedi shalay lama saam saddex saac iyo xilliyaas ku ayta hadda cimbaa yaa dagadoona cimbaa usan dhowr maalmood yaa ka jiri markuun qiimaha hor iyo qiimaha hadda isku mid mee qiimaha hadda qaali eh hadda baawurki qiimaha maydin shan labaatan milyan labaatan shan milyan yaa hadda ka kooya baawurka cambaah buu inka yaraan shan milyan goti halkii mil marku mayd waa qayaasaan intii laa shuuriyan oo kale goti marku baawurta sakmaraan male hadda dadka qaade oo badbaadi rafaad badan haka mare baawurta markuun shamilada laakibii way qaaday meel fardoodka la jeeyey kabacad way qaaday mootisidoli saare kabacad hoomili saare hoomida markaas haddana beelawo sheenaas khudaartii ku kooyi jartay gobollada jubbooyinka iyo geda iyo roogsati kureed roobabkii mahiigaanka ayay deegaanadaas ay kugu badeen dhibaatada shacabka baydhabo iyo wajahayaan maka eeg khudaarta oo qaaliyoodii keliya balse weliba weli muuqata saameynta daadadkii xooganaaya ku dhaladeen roobabkii dalka kugu badiya